halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii koowaad ee samuel wuxuuna kitaabkani ka hadlayaa isbeddel weyn oo ku imaanayey qaabka xukuumadda reer banu israa'iil wuxuuna ka hadlayaa oo kale wixii keenay in reer banu israa'iil ay boqor samaystaan iyo qaabkii ay ku timid waxaanan caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka saddex iyo labaatanaad ilaa aynu ka gaarno kan shan iyo labaatanaad markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay yonatan iyo daa'uud oo wacad dhiganaya waxaannu yonatan uu ku xoogeeyey gacantii daa'uud ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo wuxuu isagii ku yidhi ha cabsan waayo aabbahay saa'uul gacantiisu kuma heli doonto oo adna reer banu israa'iil boqor baad u noqon doontaa oo anna waan kugu xigi doonaa taasna aabbahay saa'uul waa og yahay oo labadoodii ahdi bay rabbiga hortiisa ku dhigteen oo daa'uud wuxuu iska joogay duurkii yonataanna gurigiisii buu tegey raa'yi ahaan yonataan wuxuu u sheegayaa nebi daa'uud in saa'uul uu garanayo waxa dhici doona laakiin welibana wuu sii dagaalamayaa saa'uul dabcan wuxuu iminka ka soo hor jeedaa doonista ilaah ama waxa ilaah dantiisu ay tahay wuxuuna ilaah kala hor yimid caasinimo aan geed loogu soo gabban yonatan wuxuu doonayaa inuu hergeliyo hadafka iyo ujeeddooyinka ilaah ficilka yonatan ayaa muujinaya inuu ahaa nin weyn dabeecaddiisa waxay i xusuusinaysaa yooxanaa baabtiisaha waayo wuxuu isagu yidhi ciise waa inuu kordho ama uu siyaado laakiinse buu yidhi anigu waa inaan nusqaamo waxaana taasi ay ku qoran tahay yooxanaa cutubka saddexaad aayadda soddonaad haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa saa'uul waxaa bibicaah ugu yimid reer siif waxayna ku yidhaahdeen daa'uud miyaannu ku dhuuman dhufeesyada dalkayaga oo duurka ku yaal oo ku dhex yaal buurta xakiilaah oo lamadegaanka xaggiisa koonfureed ku taal saa'uul wuxuu go'aan ku gaaray inuu meel waliba ka eryo daa'uud waxaana haatan gacan siinaya reer siif oo u sheegay inay daa'uud u soo gacangelin doonaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo saa'uulna wuxuu maray buurta dhankeedii soke daa'uud iyo raggiisiina waxay mareen buurta dhankeedii shishe oo daa'uudna wuu dhaqsaday inuu u cararo cabsi uu saa'uul ka qabo aawadeed waayo saa'uul iyo raggiisiina waxay u hareereeyeen daa'uud iyo raggiisii inay qabtaan haddaba daa'uud waa la hareereeyey haatan waana la qaban lahaa haddaan saa'uul loogu yeedhin ciidan dhulka soo weeraray oo ka yimid reer falastiin waxay markaasi taasu muujinaysaa waxaan ilaah qorin inaanay dhacaynin sidaasaana mar kale daa'uud uu ku badbaaday haddaan intaasi kaga baxno xigashada cutubka saddex iyo labaatanaad ee aynu dulmarka ku samaynay ayaannu iminkana u bayraynaa kan afar iyo labaatanaad oo sidaan horayba idinku sheegnay hal mawduuc ka hadlaya waxaana aan ku bilaabaynaa maaddada ka hadlaysa saa'uul oo nafsadiisii khatar gashay cutubkan afar iyo labaatanaad ayaa weli ka hadlaya daa'uud oo dibad wareeggii ama masaafuriskii ku jira waxaa ugaarsanaya saa'uul oo har iyo hooyaadba u diiday waxaan u malaynayaa in wakhtigan imtixaanku uu haysto noloshii daa'uud oo ka soo gudbay adhijirnimadii wuxuuna noqday nin ilaah ka cabsada oo waayo aragnimo weyn leh oo taliyo u ah dadkiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabka koowaad ee samuel aayadaha kow ilaa labo waxaa qoran sida tan kolkii saa'uul uu ka soo noqday kuwii reer falastiin oo uu raacdaysanayay ayaa loo soo sheegay oo lagu yidhi daa'uud cidlada ceengedii buu joogaa markaasaa saa'uul reer banu israa'iil oo dhan kala baxay saddex kun oo nin ee la doortay oo wuxuu daa'uud iyo raggiisii ka xulayey dhagaxyadii ay riyadibadeedku joogaan daa'uud wuxuu aaday meel dhagax iyo duud ah si uu isku qariyo saa'uulna wuu soo dabagalay isagoo raadinaya daa'uud oo ciidamo saddex kun ah wata marka daa'uudna u wato lix boqol oo nin oo keliya saa'uul ciidamadiisu way ku saddex laabmayaan ciidamada nebi daa'uud nebi daa'uudse tab iyo xeelad buu kula dagaalamay daa'uud wuxuu kaloo garanayay dhulka uu ku dagaalamayo welibana ciidamadiisu waxay ahaayeen kuwa aad u tababaran bilxaqiiqa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka aannu eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan markaasuu wuxuu yimid xeryihii idaha oo jidka ku agyiil oo halkaasna waxaa ku tiil bohol markaasaa saa'uul halkaasi u galay inuu cagihiisa qariyo aawadeed haddaba daa'uud iyo raggiisiiba waxay ku jireen bohosha meelaha ugu hooseeya saa'uul wuxuu galay isla bohoshii daa'uud uu isku qarinayey markaasuu iska seexday waxaa ilaalinayey raggii saa'uul dabcan laakiin raggii ilaalinayey dibadda ayay uga baxeen bohoshii oo ma ayan joogin gudaha waxay is yidhaahdeen boqorku ha iska nasto oo ha yaro seexdo marka waxaa gudaha ku jira daa'uud iyo raggiisii iyo saa'uul askartii saa'uulna dibadda ayay joogaan haddaan qisada caaqibada leh horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afaraad sida tan oo daa'uudna raggiisii waxay ku yidhaahdeen bal eeg maanta waa maalintii rabbigu uu kugu yidhi cadowgaaga gacantaadan ku soo ridi doonaa oo waxaad ku samayn doontaa wixii kula wanaagsan markaasaa daa'uud u kacay oo hoos ahaan ayuu aayar u gooyey saa'uul qamiiskiisii darafkiisa haddaba si tartiib ah ayaa daa'uud wuxuu cad mare ah uga jaray boqorka maradiisii markaana aayadda shanaadi waxay leedahay oo waxay hadhow noqotay in daa'uud qalbigiisii naxdin ay ku dhacday maxaa yeelay wuxuu gooyey darafkii qamiiskii saa'uul haddaba daa'uud wuxuu ka qoomamooday ficilkan waayo taasu waxay ceeb iyo dhegxumo ku noqonaysaa saa'uul bal waxaad eegtaa sida saa'uul uu arko markii uu hurdada ka soo kacay oo uu arkay in qamiiskiisii laga dhigay sida gorgorad oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka waa kitaabka koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan markaasow wuxuu raggiisii ku yidhi rabbigu ha iga fogeeyo inaan waxaan ku sameeyo sayidkayga kaasoo ah rabbiga kiisa subkan iyo inaan isaga gacanta u qaado maxaa yeelay wuxuu yahay rabbiga kiisa subkan haddaba daa'uud wuxuu xushmad u hayay boqorka inkastoo aannu wax xushmad ah u haynin saa'uul aniguna markay halkan joogto ayaan mid ku darsanayaa shakhsi ahaan waxaan dareensanahay in nin waliba ee dadku u doorto uu leeyahay karaamo rabbaani ah iyo darajo sababtaas aawadeed ma ahan in lagu ciyaaro ama xumaan lala beegsado waxaase yaab leh in daa'uud oo la ugaarsanayo uusan haddana far saarin saa'uul maxaa taasi sabab looga dhigay waxaa sabab looga dhigay inuu saa'uul yahay kii rabbigu uu subkay daa'uud wuxuu boqorka ku daayey ilaah war maxay wanaagsanaan lahayd in ilaah oo keliya loo daayo cadaawayaasheenna sharci ahaan waxaan doonaynaa inaan innagu ka aarsanno hase yeeshee haddii qofka lagu daayo ilaah ayaa waxaa xaqiiqo ah in ilaah aad uu u garanayo sida habboon ee kuwa sharka leh loola macaamiloodo waxaa laynoogu sheegay warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay haddaba haddii aynu xaalka gacmahayaga ku qaadanno ayaa waxaa cad inaynaan rumaysad ku soconin haddaba rabbiga kuma kalsoonin waxa aynu leennahay waxa weeye rabbiyow innagu kugu kalsoonaan mayno ee innaga ayaa samaynayna xalka daa'uud haddaba wuxuu doonayaa in ilaah wax uu ka qabto saa'uul welibana daa'uud wuu ka xumaaday inuu khamiiskiisii saa'uul jaray waayo wuxuu dareemay inuu boqorka ku sameeyey wax lagu qoslo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabka koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan sidaasaa daa'uud raggiisii ugu diiday ereyadaas oo umana uu oggolaan inay saa'uul ku kacaan markaasaa saa'uul uu ka soo baxay bohoshii uu iska tegey dhowr ka mid ah daa'uud raggiisii ayaan doonaynin in saa'uul uu sii noolaado oo way dili lahaayeen laakiin daa'uud taasi ma oggoleen aayadda siddeedaad ayaa leh oo daa'uudna mar dambuu kacay oo bohoshii uu ka soo baxay oo wuxuu ka daba qayliyey saa'uul uu ku yidhi sayidkaygiyow boqorow oo saa'uulna markuu dib u dhugtay ayaa daa'uud wejiga dhulka saaray wuuna sujuuday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan oo daa'uudna wuxuu saa'uul ku yidhi war maxaad u maqashaa dadka warkiisa intay kugu yidhaahdaan daa'uud wuxuu doonayaa inuu wax ku yeelo bal eeg maanta indhahaagu way arkeen sida rabbigu iigu soo kaagacan geliyey annagoo godka ku jirna oo qaarna dil bay igu yidhaahdeen laakiinse waan kuu naxay oo waxaan idhi anigu sayidkayga gacanta u qaadi maayo maxaa yeelay isagu waa rabbiga kiisa subkan daa'uud wuxuu u muujiyey saa'uul in aannu nafsaddiisa daba joogin saa'uul waxaa si khaldan loogu sheegay in daa'uud uu doonayo inuu isaga dilo runtuse waa maguuraan oo daa'uud si khaldan baa loo fahmay oo welibana loo nabiibay loona tarjuntay cadowgiisa iyo saaxiibadiis waxaa u warramay warxumatashiil haddaba ficilkii daa'uud wuxuu ahaa mid naxariisi ay ka muuqato waxaana caddayn u ah sidii uu saa'uul u badbaadiyey intii daa'uud uu hadlayey ayaa saa'uulna u bilaabay inuu aad u ooyo haddaan halkii ka sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan markii daa'uud hadalkaas saa'uul uu u dhammeeyey ayaa saa'uulna wuxuu yidhi wiilkaygii daa'uudow kaasu mocodkaagiiba saa'uulna codkiisii buu kor u qaaday uu ooyey kolkaasuu daa'uud ku yidhi aad baad iiga quman tahay waayo wanaag baad ii fashay aanse xumaan baan kugu beddelay waxaa yaab leh in saa'uul hadalka ceenkaas ah uu yidhaahdo aayadda labaatanaad ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa waxaana qoran oo hadda bal eeg hubaal waan ogahay inaad boqor noqonaysid iyo in boqortooyada reer banu israa'iil gacantaada ay ku dhismi doonto haddaba iminka qirasho ayaa ka imaanaysa saa'uul saa'uul wuxuu gartay in nebi daa'uud run uu ku hadlay waxaana dhaqaajiyey dareenkiisa sidii daa'uud uu u badbaadiyey dabeetana saa'uul wuxuu gartay in daa'uud oo qura uu reer banu israa'iil xukumi doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan ee cutubka afar iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan haddaba bal rabbiga iigu dhaaro inaadan goynaynin farcankayga iga dambeeya iyo inaadan magacayga reer aabbahay ka dhex baabi'inaynin markaasaa daa'uud uu u dhaartay saa'uul oo saa'uulna gurigiisii buu tegey laakiinse daa'uud iyo raggiisiiba waxay galeen dhufayskii kadib markii wadaxaajoodkoodii uu u dhammaaday ayaa saa'uul gurigiisii uu ku noqday laakiin daa'uud iyo colkiisii waxay ku laabteen dhufaysyadoodii daa'uud weli kuma kalsoona saa'uul daa'uudna wuu iska tegey oo hoodkii buu sii dhex maray waayo wuxuu garanayey inay imaanayso maalin uu saa'uul haddana soo raadin doono waxaan rumaysanahay in saa'uul uu ahaa nin waalan oo aan wax ka xirma ama qool ka xirma aanu jirin ama aan laisku hallayn karin waxaannu iminka soo gaarnay cutubka shan iyo labaatanaad ee kitaabkii koowaad ee samuel wuxuuna cutubkani ka hadlayaa laba maado waxaana weeye samuel oo dhintay iyo abigeyl oo la kulantay daa'uud haddaba cutubkan shan iyo labaatanaad ayaannu ku arkaynaa in samuel uu dhintay isagoo howlgab ah daa'uudna wuxuu la kulmayaa naabaal iyo xaaskiisa abigeyl daa'uud oo cadhaysan ayaa haatan ka gaabsanaya inuu dilo naabaal iyo qaadumadiisii kadib markii abigeyl ay soo dhex gashay arrinta oy samaysay wixii habboonaa ee ay ahayd in la sameeyo maxaa wacay ninkeedu si xun buu ula hadlay nebi daa'uud ciidankiisii dabeetana habeenkaasi markii naabaal u sakhraamay ayuu dhintay markaasaa waxaa xaaskiisii guursaday nebi daa'uud waxaanay ahayd haweenay wax weyn ka tartay noloshii nebi daa'uud waxaanse ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah dhimashadii samuel haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa waxaa dhintay samuel reer banu israa'iil oo dhammuna way isu soo wada urureen oy u baruurteen oo waxay isagii ku dhex aaseen gurigiisii raamaah ku yiil daa'uudna wuu kacay uu ku dhaadhacay cidladii faaraan qorniinku wuu kooban yahay marka la eego dhimashadii samuel oo faallo dheer ka bixin maayo wuxuu ahaa nin aaskiisii ay ka soo wada qayb galeen reer banu israa'iil oo dhan oo loo sameeyey baroor diiq waxaanse iminka eegaynaa maaddada ku saabsan daa'uud iyo abigeyl waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa nin qab weyn iyo niman u qabin waxaana taasu ay qusaysaa daa'uud iminka wuxuu ahaa nin weyn laakiin nin baaban u qabin in daa'uud u weynaa waxaana taasi ugu wacan in badana reer banu israa'iil ayaan iminka garanaynin isaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan oo waxaa jiray nin reer maacoon ahaa oo ay xoolihiisu karmel joogeen oo ninkaasuna aad buu u weynaa oo wuxuu lahaa saddex kun oo ida ah iyo kun riyo ah oo isna idihiisii ayuu karmel ku xiirayey haddaba ninkaas magaciisu wuxuu ahaa naabaal naagtiisa magaceeduna abigeyl oo naagtuna waxay ahayd mid caqli wanaagsan aadna u suurad qurxoon laakiinse ninku wuxuu ahaa nin qallasan oo shar sameeya oo wuxuuna ahaa reer kaaleeb haddaba waxaa iska cad in faracii kaaleeb oo dhan ayaan wada wanaagsanayn sida aynu ku arkayno ninka naabaal ah magaca naabaal ayaa macnihiisa uu yahay doqon hase yeeshee garan maayo sida uu magacaasi ugu baxay laakiin waxaan rumaysanahay inuu doqon ahaa waxaanse garanayaa in innaga oo dhanba aynu samaynayno waxyaabo khaldaad ah oo inaga dhaca haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aan eegno kitaabka koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan oo daa'uud oo cidlada joogay ayaa maqlay in naabaal idihiisii uu xiirayo daa'uudna toban nin oo dhallinyaro ah ayuu diray oo daa'uud wuxuu raggii dhallinyarada ahaa ku yidhi orda oo naabaal ugu taga karmel oo magacayga ku salaama daa'uud wuxuu difaacayaa hantida naabaal wuxuuna daa'uud leeyahay ciidamo oo xoog buu ku qaadan karaa haddii uu cunno doonayo laakiin sidaas ma yeelin wuxuu kaloo u soo diri karay tuugo idaha ka soo xadda hase yeeshee waxyaabo badan buu u sameeyey naabaal markaana iminka daa'uud wuxuu u baahan yahay cunno wuxuuna raggii dhallinyarada ahaa ee la joogay u diray naabaal uu ku yidhi u taga oo caawimaad soo weyddiiya reerka naabaal haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan oo markay daa'uud raggiisii dhallinyarada ahaa yimaadeen ayay erayadan oo dhan naabaal kula hadleen iyagoo magaca daa'uud ku hadlaya dabadeedna way aamuseen markaasaa naabaal uu ugu jawaabay daa'uud addoommadiisii waa aya daa'uud wiilka yeesayse waa kuma maalmahan waxaa jira addoommo badan oo nin kastaa ku caasiyooba sayidkiisa naabaal wuxuu leeyahay daa'uud wuxuu ku caasiyoobay saa'uul haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaan eegaynaa kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba miyaan qaadaa kibistayda iyo biyahayga iyo hilibkayga aan u qalay kuwa idaha ii xiiraya oo miyaan siiyaa niman aanan aqoon meel ay ka yimaadeen sidaas daraaddeed daa'uud raggiisii dhallinyarada ahaa way jeesteen oo dib bay u noqdeen oo intay daa'uud u yimaadeen ayay erayadan oo dhan u sheegeen waxaan horay idinku sheegay in daa'uud aannu kaftan qaadanaynin bal eeg iminka aad buu ninkaasi ugu carooday haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan markaasaa daa'uud wuxuu raggiisii ku yidhi nin walowba seeftaada xidho oo nin walowba seeftiisii buu xidhay oo daa'uudna seeftiisii buu xidhay kolkaasaa waxaa daa'uud raacay in ku dhow afar boqol oo nin oo laba boqolna alaabtii bay la joogeen haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha afar iyo toban ilaa labaatan sida tan laakiinse raggii dhallinyarada ahaa midkood ayaa u warramay naabaal naagtiisii abigeyl ahayd oo wuxuu ku yidhi bal eeg daa'uud ayaa wargees ka soo diray cidlada inay soo salaamaan sayidkayga laakiinse wuu caayey laakiinse nimankaasu way noo wanaagsanaayeen aad iyo aad oo waxba nalama yeelin oo innaba wax nagama dhinnayn intii aannu la soconnay oo dhan markii aannu duurka joognay iyagu habeen iyo maalinba derbi bay noo ahaayeen intaannu iyaga la joognay oon idaha haynay oo dhan haddaba balgaro oo ka fiirso wixii aad samayn doonto waayo sayidkayaga iyo reerkiisa oo dhanba balaayaa lala damacsan yahay waayo isagu waa wax matare oo ninnaba lama hadli karo markaasaa abigayil ay dhaqsatay oo waxay soo qaadatay laba boqol oo xabadood oo kibis ah iyo laba sibraar oo qamri ah iyo shan neef oo ida ah oo la qalay iyo shan koombo oo haruur la dubay ah iyo boqol rucbood oo sabiib ah iyo laba boqol oo fuud oo barda ah oo waxay ku raratay dameero markaasay waxay raggeedii dhallinyarada ahaa ku tidhi taga oo iga hormara oo anna waan idinka daba imaanayaa laakiinse waxba uma ay sheegin ninkeedii naabaal oo siday dameerkeedii u sii fuushanayd ayay soo dhaadhacday oy ag martay buurta meesheedii qarsoonayd oo waxaa ka hor yimid daa'uud iyo raggiisii markaasay la kulantay
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin